bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu hiraafayla dhegeystayaal qodobada wararka warsan hiraabtansin haytona mebanka weyna dadkaa muudidaadadka karugnad ee magaalada qardho sheekh shariif sheekh axmed madiinagii hore ee dowladda kumeel deerka soomaaliya weliuse sheegay inti soomaaliya awoodan in la hayna ku horseeda kokobi tumin sagaal madagii xiriirka caalamiga ee xiriirka banuuniga kolayga ee soomaaliyana cudurka coronavirus yan amuudi maraykanka midba qiray inti usa shacabka dili duqeyn ku dhiibi soomaaliya abdikariin xuseen guuleed madaweynagii hore ee dowlad goboleedka galmudug iyo dhowraad hadalka baaqay madaxda dowlad goboleedka hirshabeelle oo mooshin ku shalwada madaweynada iyo gudoomiyaha baarlamaanka wasaaradda caafimaadka midbana shaaciray tiro horle oo laku helay covid sagaal ku cusub xaaladda hogaamiyihii la hadalhaa intiisa dhimid ee waqooyiga kooriya kim jim un neba kale warkaana ka dheegi doontaan maraykanka gaaraan madaweynega waddankaas mayse ku eri wararka lasa dhamarow ee ku saabsan xaaladda kim jong un
warsan media network waxay idiin soo jebisaa dhacdooyin cod ah adna dhagaystow iyadoo sawiran maskaxdaada ka guud warsan media network
taariikhdu labakabaya talaati siyeedka bilo afraad ee abriil sanada labada kun iyo labaatanka iraabnimo salaase waa ka dhowaada warkii oo faahfaahsan aamiinkii xalay haytii weliba la gebagabeeyey wareegga b tarta aqooneedkii shabakada warbaahinta warsan ee magaalada baydhabo aamiinkii xalay weliba ka tartamayana waa beri iyo weliba wada jir intaba warbixin ku saabsan tartankii xalay iyo wareegga b oo gabagaboobay weliba war kun kooban nin ku diyaariyay maxamuud cabdulaahi xasan gaabshaa
halo waa beri b halo radio warsan halo wada jire halo radio warsan halay jooha tiamiinkii afaraad ee tartan aqooneedka bilobarakaysan ramadaanya kubahi warsan radio xaafadood ka tartamaayo weliba shalhayana wadajir eeyo waa beribi tartankii lanqubudi dhammaantu munka xaafadood ay ku koobanta magaalada baydhabo welibana maalgeliyaha iyo ururka dhalinyarada ee garab walaal iyo weliba radio warsan dhanagay su-aalo weliba dadku aawyahaye iskuulka hoose dhexe iyo weliba sare ee kawaadir halaya tartanka ka duwanayay tartamadii hore kubahii warsan abwaanadii shal taageersanaay lamada xaafadood iyo sharroogin xaafadood wadajir iyo buuli jimaa qadka teleefonka iyo si toosaan kugu jareen tartanka sidoo kale xubnoy ku tirsanaay garab walaal xuseen cadaani iyo maxamed salaad yayoona qof walba idis qadka teleefonka si toosaan kugu jareen tartanka istuudiyaha koowaad ee warsan yaa ku duwanayay amiinadii hore tartanka tartankahii isaga lahaya halayti dhaxamari wadajir ee iyo waa beri b yar liweydiimeen todoba su-aal wadartama tuutalkana kudhakaasa tumunge afar su-aal xaafadu waa beri yalakoyti tumi koordhibood meela xaafadii kale la tartamaasi yalakoyti lidhibood walibana staasayti guula karatay xaafadu waa beri oyo kabadiidi shan dhibood sidiisuu natiijada ka dhawaaqo maxamed salaad okusoodi ururka garab walaal waanu suroogi idis gabanin tartamayna lama xaafadood oo shaleysii kori caadiya min yahayte wadajir ee iyo waa beri b xaafad kastanaba xaqalaitentili warsada todoba su-aalood iyo xaqalada su-aalo mebana ku bilaabay tartamyaalka xaafadda waa beri b waa beri b mebel warsaday todoba su-aalood saasoo kale wadajir ee iyana mebel warsaday todoba su-aal tartamyaalka xaafadda wadajir ee meba ka jawaabeen lama su-aalood todobaadii lawarsadii lama su-aalada ka jawaabeen meba faa'iida haleen lama su-aal oo habaal martii tartamyaalka xaafadda waa beri b dib oo guud lakoyeen tartamyaalka xaafadda wadajir ee maybuwaadi dhibcood wadajir ee mebalkoytili dhibcood taas oo kale tartamyaalka xaafadda waa beri b yoona mebal warsaday todoba su-aal todobaad su-aala la warsadii mebalka jawaabeena afar su-aal miila mebaka haysaa siyeed dhibcood taas oo kale meba faa'iida ahaan haleen saddex su-aalood oo habaalmaray tartamyaalka xaafadda wadajir ee difco guud iyo dhifootii tartamyaalka xaafadda waa beri b maybuant miko wadajir e liidjurcod wowkiya bilaabu doona wareega saddexaad ama group c walibana bilaabo doonana oo tartan hiise leh laku sugahayay haddii lahayara xaafadda isha ee iyo deegaanka boonkey
wasaaradda caafimaadka ee xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa sheegtay in tidad horle uu sakadiyay covid tumi sagaal wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalk soomaaliya iyo warhasaartii shalay mibaka sheegtay in tatiro horle cudurka covid tumi sagaal oo deerow afartan afar qof usoo shalay hariddi wasaaraddii sheegtay intii sagaal kumid ee afartan iyo afartankaas qof laku heli cudurka coronavirus iyo in migal meel soddon iyo shantana bilan in mibano cudurka kufay lahaatay afar qof sida kalena amuudan wasiirka wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada xukuumadda maruufawsi abikar nuur iyo codsatay in tirada- in tirada guud ee xaaladda tumi sagaalka ee dalka laku diiwaangeliya nogaden afar boqol iyo sideetan qof tirada bukaanada uusan amuuday cudurkan iyo deeraan labaatan iyo lix qof robab daadad weddi ilaa ku harmahay oo dadka amudan intii ugu badan magaalada qardha iyo oo saas oo kale daadadka meelo bulshada ambadin oo ka rogmadan roob xoogan oo sacdow ilaha dhaafii kugu baday magaalada qardha oo ku tirsan gobolka iyo puntland inkastaasa karkaar iyo weliba deegaanada hooseeda yimiba isu sababay intii daadad xoog badan iyo oo kafa- ka rogmadan magaalada qardha biyo eedan badan ilaa ku warmahay intii oo habu dhaafiyeen xaafado shalduun ee magaalada qardha meelase u burburi minatiyo roogeen dad rayde saas oo kalena uusa baabayin goobo ganacsi mibana saas oo kala jaray dadka amuuday daadadkaas taliyii qaybta baleyska ee gobolka puntland ee inkasaasa karkaar gaashaanla dhexe cabdi casayr yuusuf ya sheegay intii ilaa haddii oo xaqiijiyeen intii daadadka ka amuuday sida qof balse dhimashada intaas kubadda korta maadaama weli dad magon iyo weydiyahaayeen saas oo kalema badasha intaasii ka dara intii dad eedan badan laha ku badbaadi ciidamada baleyska gobolkan iyo wadaan gurmud shalduun oo laha ka badbaadiyo xaafado qaar ee magaalada qardha oo hogo odoonsiinta shacbe maamulka gobolka karkaar iyo kan degmada qardha iyo maba dhinisho sheegan intii wadaan gurmud baleeran laakiin mayba aan baahanyiin iyo leer intii la caawiy maadaama daadadkii inhaana xoogan wararkiinka dambe ee hiraabtan lagu helo magaalada qaarnamaba sheegaan inta inta badan xaafada magaalada iyo daadadka saameyn islamarkaasina dadka qaarsho la badbaaday meelahan oo kalena xaafado weli ka go-doonsiyin madaweynagii hore ee dowladda kumeeldeerka soomaaliya sheekh shariif sheekh axmed yimaba sheegay intii dowladda soomaaliya awoodan in lahayn ku horseedo ka covid toban iyo sagaal madaweynagii hore kumeeldeerka hayti waana gudoomiyiga madale xisbiyada qaran ee ku hadlay cudurka coronavirus kaasi oo maalmo wilha dhaafi ee korraasi kiisas horle oo laku helo soomaaliya gaar ahaan muqdisho sheekh shariif iyo qoraal usa hasaari maba us shacabka soomaaliyeed inka baaqi intii ogaadan talooyinka caafimaad isa oo talooyin lagu horseedo cudurka injeedi shacabka soomaaliyeed taasoo kale sheekh shariif sheekh axmed iyo qoraal shimiba ka sheegay intii cudurkan walku gubashadiis iyo awoodo aytay dowladii dowladoogii u weynay habahata soomaaliya ee wadanlahayn intii walku qabata soomaaliya inbaa ku mid nagatay dalalka qaaradda afrika ee sida weyn usan saamay cudurka coronavirus mibana hata la diiwaangeliyey ilaa afar boqol iyo sideetan qof maraykanka mibaa qiraday intii usa duqeen dad shacabka mudan ku jeysidii soomaaliya ciidamada maraykankai qiradan intii dad rayid ay olyeelanka jeysideen duqeymo dhiniga irko oo bili abriil iyo ka fuliyeen soomaaliya warbixinta oo taliska maraykanka ee africom isniintii usasaari maba sheegay duqeyntaas intii oo ka dilan lama qof oo rayide saddex kalen iyo dhaawacin warbixinta maba intaasi ka dartay intii isla weerarkaasi la ka dili lama ku tirsan al-shabaab sii warkan dhikan hay-adda amnesty international maba dhinisha sheegtay duqeynta is maraykanku fuli soomaaliya intii la ka dili hal qof oo beerale iyo hal qof oo ku mid ah shaqaalaga shirkad isgaarsiineed oo soomaaliya ku howlgalaasa nasiib darro lama qof oo rayide yalaka dilay sado kalena way ka dhaawacay duqeymo labaatan sideeda bili febraayo kudhida guda soomaaliya iyo layaari taliyaha ciidamada maraykanka africom saaxiibada soomaaliya miban hayna ixtiraam eed an saray eed yan ogna dhacdada la suubi intii xunto saas taliyaha hadalshii ka dari warbixinta mibaka dooda hayta dadkaasi raydka intii amuudan intii amuudan madi iyo qarxiyan miinooyiyo al-shabaab iyo keediyayen warbixintii saas oo kale la kuxusay tariska ciidamada maraykanka ee africom antisaad iyo kow duqeymo oo dhinigii irka ay ku fuliyeen soomaaliya libiya bilo february iyo libamaajo ee sanad kun jenaraalka meba uuse bilaabay intii hasaara warbixin ka saabsan walyaalada dadka rayidka ee gudeerta duqeymiyo fulyayen sideedii bilood mar si lamid ah warbixinta taliska dhexe maraykanka bariga dhexe iyo isuuna saas oo kale warbixinaha ku saari duqeymada madaweynihii hore ee dowlad goboleedka galmudug cabdikariim xuseen guuleed yimay baa-uusanka baaqaha ee madaxda dowlad goboleedka hirshabeelle wadahadal qoraal uuse hasaari cabdikariim xuseen guuleed miba uuse anka baaqay madaxda hirshabeelle inti khilaafka siyaasadeed ee shaldhagal iyo wadahadalku ka xaliyan silan silanku dheeradii eri burbur may baa muuqata inti maalmo mooshin lanisku horjeeda oo khilaaf siyaata indhexeey madaxda sare ee dowlad goboleedka hataba maybaa ka baaqeeya eri xaaladda inti la diijiyay walaagi khilaaf iyo is-afgarasho xumo ena wadahadal laga dhammaay mayba habooniyo leya madaxda iyo weliba mas-uuliyiinta hirshabeelle intii oon isgarsaqnaydan khilaafka horseeda kora burburniyo ku dhowrsadan hadalka cabdikariin xuseen guuleed maybaa ka beegamay madii dhowaan gudoomiyaha baarlamaanka hirshabeelle use gobadi muushin laaku gudbi madaxweynaga hirshabeelle iyo oo guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka usuun hay mooshin use lahaku gudbi guddoomiyaha baarlamaanka madagii xiriirka caalamiga ee xiriirka banooniga koleyga ee soomaaliya cudurka coronavirus yaan dhimaday mayba xalay magaalada london ee dalka ingiriiska ka amuuday ilaahay naxariisaa madagii xiriirka caalamiga ee xiriirka banooniga koleyga ee soomaaliya injineer bana cabdalla cali kaasi oo maalmo ilaha dhaafay la xanuunsanaay cudurka safmarka ee covid sagaal cisbitaalka yaala magaalada london ayaa la sheegay intii muddo bil a uusa ka xanuunsanaay mibana dadka ku sugan london oo sheegana intii maalmo xanuunshay kusii dorayan ka dambeyntiina uusan amoodi injineer bana oo saas oo kale ahay madagii suuqgeynta xiriirka banooniga koleyga ee bariga iyo bartamaga qaaradda yurub maybaa ku tacasiiyey wasiirka dhallinyarada iyo ciyaaro xukuumadda soomaaliya marwe khadiijo maxamed diiriye dhammaan ciyaartoyda soomaaliyeed siyaasiyiinta iyo qeybo shala duwan ee bulshada soomaaliyeed ee ku nool dalka gudaasha iyo dibidiis iyo si eedan ku hadli dhimashada laacibkii hore ee banooniga koleyga ee soomaaliya baana cali cabdalla sunanku warkaasi wuxuu ku ahaa idaacadda warsan ee magaalada baydhabo mas-uuliyiinta kooriyada koonfureed yimi baa ka adkaysadaha n inti dal intii dalka kuuriyada waqooyi nkogohana wal dhaqdhaqaaqe oo caadi ahayna maybana taxadir ku muujiyana wararka sheegow intii hogaamiga dalkaas kim jing un uuse xanuunsaniyey wasiirka midaayowka ee kuuriyada koonfureed oo ee qof ka qaabilsan la macaamilka kuuriyada waqooyiya sheegay intii dowladiisa iyo lata awood sirdon oo si kalsooni leh yaan sheego korta intiin hayna wal astaamee oo muujiya xaalad caadi inhayna oo ka jarta ama ku jarta kuuriyada waqooyi wararka la xiriira xaaladda caafimaadka ee hogaamiga kuuriyada waqooyi yimi baa hashaabatay madii uuse ku guuldaraysaday intii tobn iyo shantii abriil use ku qeyb gala munaasabad muhiim ah oo dalkaas ku dheeday waana may ka aragna goobo dadweynaga walaagii markaas ku dambooyey warbaahinta kuuriyada koonfureed qaarsho iyo toddobaadkii lahadhaafi weri intii kim laga suubi qalin wadnaada ee ama use kajara go-doon use ilaaliyow use isku ilaaliyow cudurka covid tobn iyo sagaal laakiin wasiirka mideynta ee kuuriyada koonfureed iyo mibasha ka geliyey wararka la xiriira qaliinka use oona ka dooday inta cisbitaalka la xusay use an lahayn awood use kasuubii kora qaliin noocaase saas oo kale meba sarkaal sar oo ku tirsanaya sirdoonka kuuriyada koonfureed haddana xubin ku-a guddiga sirdoonka ee baarlamaanka sheegay intii eedan yarta suurtagalnimada intii kim jun uuse xanuunsanyin waana suubii doona lalaabasho saas oo kale ilwaraadyo ku tirsan kuuriyada koonfureed iyo meba insheegana reuters intii hogaamiga kuuriyada waqooyi uuse nooli dhawaanno uuse habaha doona suranka warkaasi wuxuu ku ahaa idaacadda warsan ee magaalada baydhabo anka dambeyntiina madaxweynaha dalka maraykanka donald trump yimi baa use ku hadlay wararka la xiriira dhimashada hogaamiga kuuriyada waqooyi madaxweynaha maraykanka donald trump meba wariyaalkan sheegay intii use ku warhaya xaaladda use ku sugan yahay hogaamiga kuuriyada waqooyi kim jong un madii maalmo lahadhaafi eedlan hadalhaya xaalad caafimaad weliba meelo use ku sugan yahay hogaamiga waqooyiga kuuriya trump meba sheegay intii wal faahfaahin ah usan ku bii korna xaaladda kim balse use rajooyin ku qaba intay xaaladiis caafimaad faylata wararka laisla dhamaro ee ka saabsan kim iyo mebahbahay madiisada la sheegay use ku baaqiday ku qaybgalka munaasabad sanad walba lakamaamusa sanad guuridii ha ku wareegtay dhalashada awshay oo ka beeganayti toban iyo shanta bilow abriil kim jon welishay ma ku baaqana munaasabadda xuska awshay mebana muuqatay intii use si sahlan nin go-aansan intii use ku qeyb gala wakaaladda wararka ee reuters oo xigdaasa ila muhiim ah iyo maalmo ka hormid baa ku warantahay intii dowladda shiinaha iyo khubro caafimaad darta kuuriyada waqooyi saraakiilaas caafimaad ee la sheegay intii isu hogaamiyay sarkaal sare oo ku tirsan xisbiga shuuciga ee ku armiyo dalka shiinaha kuuriyada waqooyi oo ee dal adagta intii laku helo xog ku saabsan madaxda sare ee dalkaasi maba adkaatay intii la xaqiiji xaaladda caafimaad ee hogaamiisha mibanisaas oo kale maalmooy lahadhaafya baxaya warar kale oo sheega intii hogaamiga dalkaasi sugaali qaliin dhini wanaade mibanisaas oo kale baxay warar kale oo sheega intii kim usunooli warkeen akhyaara hiraabnimaadan warsan kula dareertan sarankuwaninka benya